beelo walaala ayaa ku heshiiyey degmada caawud waaqi waqooyi gobolka galgaduud iyaga oo ka gudbay khilaaf iyo isfahan la-aan horay u dhex maray heshiiskani waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka culummada maamulka degmada qaybaha kala duwana bulshada waxaana lagu soo afjaray madmadowgii jiray si loo xaqiijiyo nabadda iyo wada noolaashaha waara ee bulshada qaar ka mida guddiga nabadeynta degmada caabud waaq ayaa ka hadlay waxyaabihii lagu heshiiyey ee horgeeyeen labada beelood walaalnimo u dhexgalno oo si cadaalada u dhexgalno oo tabashada mid walba walaal oo mataqaanaa jirta aanu dhugano ayay noo ogolaadeen waxaanu ku samaynay odayaalkii way isu tageen arrintaa waa la yska warsaday waxaa lagu yidhi go-aamaa laga gaaray go-aankii ugu horreysay qoladan reer siyaad xuseen oo noogu horreysay oo tabashada mataqaana oo noogu badnayd ayaanu dhex galnay arrintoodii go-aan bay ka gaareen odayaalkii waxay ka gaareen konton halaad iyo gabar in lagu raalligeliyo intaabay ka gaareen hawshaas markii naloo diray sida xaaji uu u sheegay hawl dan ah oo dadkoo dhan dan u ah laba beelood oo walaalaha eela oo arrin ka dhex dhacday bay ahayd markii naloo dirayna haddee sida xaajigu sheegay labadiiba shir gaaraan u qabannay qolo walba waana aqbashay waana qoor dhiibatay wixii caqligayaga aan istusno baan gelaynayo qoor dhiibtaan ku nidhi beel walba way qoor dhiibteen
dhanka kale odayaasha dhaqanka labada beelood ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan inay qaataan nabadeynta waxayna sheegeen in ay muhiim tahay in nabadda lagu wada noolaado naloo soo jeediyey oo odayaashu noo soo jeedisay odayaasha beesha sade awalna hor noola hadleen hadeerna aynala hadleen annaguna waa ka soo tashanaynaa anuu nidhi waxaan ku soo tashanay walaala waado odayaashii maraxaan oo dhaqanka ahaa oo geedfadhiga ahaa oo xeerbeegtida ahaa oo hawshaan gacanta ku hayay oo muddo dheer ka soo shaqeeyey waxay soo jeediyeen xukun xukunkaasu laba qaybood buu ahaa qayb waxay qusaysay beesha hawa ciiso ama reer cumar ama jufadii dhibku ka dhacay ugu dambeyntii taliyaha qaybta gobolka galguduud maxamed cabdirasaaq iyo guddoomiyaha degmada caabudwaaq muxidiin aadan weli ayaa sheegay kaalinta ay nabaddu ku leedahay bulshada dhexdeeda waxa ayna sheegeen in ay doorkooda ka qaadan doonaan
waxaan infarayaa maadaama anugu aan maylaabaha amniga doorka u meeshaan nooga aadano maadaama dadkii ay walaaloobeen oo ay heshiiyeen in aan ka shaqayno aan ka wada shaqayno labada beeloodba sidii aan amniga u xaqiijin lahayn maadaama boolisku uu yahay uu adeegaha bulshada
waxaa waxaa guulaystay dhammaan bulshadii deegaanka degmada caabudwaaq iyo hareeraheeda deganayd waxaa guulaystay labadii beelood oo wax dhex mareen waxaa guulaystay guddigii soo shaqeeyey guud ahaan maslaxadaasi waxay dan u tahay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo jiritaanka ummadan meeshaan degan guddiga kasoo shaqeeyay hawshaas waxaan leeyahay aad baa umahadsantihiin ilaahay kheyr badan ha idinku jazeeyo heshiiskan ayaa imaanaya xilli beelo walaalaha oo wadadega degmada caabudwaaq waqooyi gobolka galguduud ay dhex marayeen gacanka hadalla ku aadan dilkaas oo hadba mid midka kale aanooyin loo dilayay